xarunta golaha shacabka ee gobolka minnesota ayaa lagu qabtay kulankii lix iyo tobnaad ee maalin la siiyey magaca maalinta muslimiinta minnesota ee baarlamaanka kulanka ayaa loogu talagalay in kor loogu qaado danaha muslimiinta gobolkaas iyo guud ahaanba bulshada muslimka ah madaxda gobolka ayaa kulanka si xoog leh uga soo qayb galay jaamacbulle jaamac ayaa haddaba taariikhda iyo ulajeedada kulankan ka waraystay sheekh xasan dhooye oo ah guddoomiyaha fulinta ee jamciyadda islaamiga ee waqooyiga amerika ee ayaana loo soo gaabiyey kana mid ahaa hay-adihii soo qaban qaabiyey kulankaasi bismillahi alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin waa idin salaamay idaacadda v o a iyo dhegeystayaasha maalinta muslimiintu ay tagaan aqalka gobolka minnesota looga taliyo waxay bilaabatay lix iyo toban sano ka hor waana maalin laga hadlo arrimaha muslimiinta oo dadka muslimiinta ahi ay isu yimaadaan gobolkan degan waxaa soo qaban qaabiya oo kasoo wada shaqeeyey ayaana jamciyadda islaamiga waqooyiga america iyo maas iyo dad kale ayaa kasoo wada shaqeeyey waxaa laga hadlayey arrimaha dadka muslimiinta khuseeya oo u goonida ah waxaa lala kulmayey mudanayaasha ka socda labada aqal ee maxalliga ee gobolkan ayaa lala kulmayey iyagoo lagala hadlayey arrimaha dadka muslimiinta ah ay rabaan inay kala hadlaan oo iyaga goonigo marka waa maalin muslimiintu isku ballansadaan halkaas waxaa kasoo qayb galay in ka badan laba boqol oo muslimiin oo dhowr boqol oo muslimiin aa timid oo leaders ah lix iyo toban sano ayay arrintan soo socotay oo sanadkii lix iyo tobnaad baad hadda qabateen marka fariinta sanadkan aad wadeen ama fariimo hadday ahaayeen maxaa maxaa ka mid ahaa su-aal fiican weeye sanadkan waxaan wadnay sanadkan majority-ga waxa ah aqalka house of representativeka ee dimuqraadiga sanadkan republicaanka dadka muslimiinta ah aad waxay ugu codeeyeen xisbiga dimuqraadiga oo hadda majority-ka ah gobolka minnesota waxaa laga hadlayay marka annaga lix qodob baan geynay oo qaar hadda miiska saaran yihiin oo la rabo in la baasiyo mid waxa weeye in gobolka minnesota looga aqoonsado maalin ciida ama maalin holidaya ama maalin fasaxa labada maalmood ee ciidda ee muslimiinta waa biil ama sharci hadda yaalla miiska oo la rabo in la baasiyo sharcigaas ayaan mudanayaasha aada ugu adkaynay oo ay gabar soomaaliya oo hodan xasan oo xaafadda soomaaliya laga doorto ay qortay taageero badanna waan u helnay in ardada soomaalida iskuolka laga fasaxo waalidku ay isla ciidaan kalandarka lagu daro aysan noqonin maalin qofkii loo qoro inuu amamaqan yahay waxbarashadiisii dhibaato u keenta waxaan kale oo ka mid ahaa qodobada aan u doodeynay qodobka islaamofobiyada ama islaam nacaybka yo lacagaha lagula dagaalamo argagixisada ama islaam nacaybka qaabka loo isticmaalo dadka lagula dhaqmo leanna waxa ay sheegaysaa warbixin ama baxsi researcha in dadka maraykanka gudihiisa falalka argagixisada ka sameeya boqol kiiba toddobaatan ay yihiin dad caddaan dadka muslimiintaana inay yihiin boqol kiiba afartan lacagta iyo dhaqaalaha lagula dagaalamo iyo sistamka lagula dagaalamo argagixisadana wuxuu ku wajahan yahay boqol kiiba afartaas marka arrintaas ayaan waxaan ka geynay runtii qoraal iyo dood dheer aad baana runtii loo soo dhaweeyey in la fiiriyo dhaqaalahaas iyo cidda maamusho iyo meesha ku baxo sidoo kalena dhaqaalaha lagu wajaho lagu wajaho dadka loo yaqaano white supremacist sheekh man waxaad carab ku dhufatay cilmi baaris marka mana la wadaagi kartaa magaceeda ama cidda samaysay midna waa arrin fiican hadda horteeda ma taalo laakiin insha allah waxaan isku dayaya inaan raadiyo oo aan idinla wadaago xilliga ii suura gasho waaya waxaa dad badan ayaa kasoo qayb galay waxaana tiri ilaa laba boqol oo qof oo muslimiina ayaa yimaado waqooyiga america iyo qurbaha waxaan ugu nimid muslimiin kuwii aan naqaanay keliya aan ahayn dalkii shiica ma joogin axmediye ma joogin ismaaciiliya ma joogin marka markaad leedahay maalintii muslimiinta minnesoto weeye kuwaas oo dhan ma ku jiraan mise waa qeybo gooni ah muslim day of the capital cid walba oo muslim ay u furan tahay oo magac muslim wadata waa maalin dadka xuquuqda muslimiinta loo doodo dadku inay diintooda si xora ugu dhaqmaan islaamka aan lagu cunsuriyeyn aan lagu cunsuriyeynin maaragtay diintooda iyo siday u labisan yihiin marka cid la weydiinayey firqada ay yihiin ama qolada ay yihiin ma jirinin waa muslim day of the capital waxaa kasoo qayb gala dadaan muslimiin ahayn carabka waxaa sheekh lagu xoojiyey in qolada midigta aysan idin imaan republicanka ma casuunteen maxaase uu yahay xiriirka muslimiinta iyo qoladaas ka dhexeeya waa la casumay cid walba laakiin nasiib darra hal mudanaa ka yimid maadaama ay lagu tirinayaan in dadka muslimiinta ahi ay u badan yihiin dhinaca dimuqraadiga hal mudana keliya ka yimid laakiin waxaa yimid haddii qofku mar la doorto oo uu xil sare qabto xisbigu raba ha kasoo jeedo laakiin waa waa waa xil culus waxaa yimid attorney generaalka gobolkan macnaha minnesota attorney general baa yimid kate ellison oo runtii aa nin gobolka oo dhan matalayey oo ragga mas-uuliyiinta ugu culus waxaa yimid governor gobolkii governorkii baa imaaday maaragtay gobernatorihii gobolka minnesota oo nin culus waxaa imaaday secretary of state oo stateko dhan secretarigiisiiya ugu dambayntii lix iyo toban sano waa wakti aad u dheer intii ay kulankan uu dhacayay oo maalinta muslimiinta minnesota ee golaha sharci dejinta ay soo nonoqonaysa ama golaha shacabka maxaa laga gaaray oo guulo ah oo taariikhiyan oo maanta aad nala wadaagi kartaa waxaa laga gaaray in runtii biilal fara badan access loo yeeshay sharciyo badan la ogaaday waxaa laga gaaray in mudanayaasha labada aqal ay og yihiin muslimiintu inay involve ku yihiin arrimaha khuseeya masiirkooda iyo noloshooda hadday ahaan lahayd waxbarashada hadday ahaan lahayd caafimaadka hadday ahaan lahayd islaam nacaybka laakiin maanta runtii meesha la marayo waa meesha ugu fiicnay lix beel ayaan qadinay oo qaarna miiska saaran yihiin qaarna aan rabno in la qoro lix beel oo hadda miiska saaran oo qoran oo labada aqalba hor yaalla ayaan kala hadalnay mudanayaasha inay baasiyaan lixdaa bil caafimaadka iyo waxbarashada iyo maaragtay driver lasinka iyo immigrationka iyo islamophobiyada waxaasoo iyo businesska waxaasoo dhan ay ka mid yihiin